xildhibaan ibraahim muuse mahad oo ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan tan ku nool magaalada jowhar ay ka fogaadaan qabyaaladda iyo kala sooca ku salaysan qabiilka taasoo ku tilmaamay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan dowlad dhiska iyo midnimada ummadda soomaaliyeed yahay sababtoo ah mar haddii aan dhahnay qabiilka iyo qaranku meel islama galaan waxaa dabcan waxaa dareemi kartaa qarannimadu inay tahay dimuqraadiyad in qof walba oo codkiisa wax ku doorto in nidaam hufan oo dowladnimoa ee dhacdo nidaam hufan oo dowladnimoa inay dhacdana waxay u baahan tahay shakhsiyaad hufan oo dowladda samata bixin kara in loo dhiibo si shakhsiyaadkaas hufan oo dowladda sama dowladnimada samata bixi kara oo dalka dimuqraadiyad iyo horumar u horseedi kara iyo dowladnimo hufan u horseedi kara si loo helana dabcan waa haddii waxay la heli lahay oo suurtagal noqo laheyd haddii doorasho qof iyo cod ah la qabanayo haddii bulshadu ay wax dooranayso haddii qofka loo fiirinayo qofka aan loo fiirinayn qabiilkiisa laakiin loo fiirinayo qofka teediisa aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo aqoonta gaarka uu leeyahay meeshaas ay dowladnimadu inay hufnaan ka hesho horumar ka hesho looga baahan yahay haddii dhaqaale dhanka dhaqaalaha haddii loo leexdo in loo doorto qof dhaqaalyahana qofka ugu fiican ee soomaalida markaas ee ugu qabiirsan ha ka soo jeedo beeshoo rabo ha ahaado ha galo jifadoo rabo meeshoo rabo ha ka imaado muhiimaddu waxa waye qofku inuu soomaali yahay haddii qofka oo soomaali yahay oo ku fiican yahay dhankii dhaqaalaha in wasaaraddii maaliyadda iyo wax lamida iyo sectorskii la xiriiray in loo dhiibo qofkii cadaaladda iyo arrimaha justice ku fiican in ayada loo dhiibo markaas arrin waxaa aaminsanaha oo qof walba tayadiisa iyo waxqabadkiisa loo dhiibo oo shacabku awooddu ay shacabka loo celiyo oo dalka la dimuqraadiyeeyo waxaa aaminsanahay inay horumar weyn oo la taaban karo inuu dalku gaari lahaa qof bulshada been u sheegtana aan la heli lahayn qof nin jeclays iyo weji lagu keensadoo la magacaabo shaqsi dhan go-aan qaran go-aan maka gaareen marka taasna waa dabcan waxaa keenta qabiilka qabiilkuna saameyntaasuu ku leeyahay horjoogtadaasuu ku haayaa qof nin jeclays iyo weji lagu keensadoo la magacaabo shaqsi dhan go-aan qaran go-aan maka gaareen marka taasna waa dabcan waxaa keenta qabiilka qabiilkuna saameyntaasuu ku leeyahay horjoogtadaasuu ku haayaa in nidaam hufan iyo siyaasad dimuqraadiyeysan laga hirgeliyo dalka hadalka xildhibaanka ayaa imaanaya xili ay jiraan dadaalo la doonayo in lagu xoojiyo midnimada bulshada hirshabeelle iyo guud ahaan soomaaliya